gudoomiyaha gobolka togdheer maxamuud saleebaan ayaa bulshada gobolkaasi ugu baaqay inay ka digtoonaadaan ablikeeshino lagu dhacay lacago kuwaasi oo saameyn ay kala kulmeen dad badan oo ku nool somalilan ablikeeshinadan ayaa qofka markuu dhigto lacag waxa uu ka heli jiray faa'iido joogta ah iyada oo markii ay dad badan ku soo biireen la qaatay dhammaan lacagihii la dhigtay maxamuud saleebaan gudoomiyaha gobolka togdheer ayaa ka waramaya saameynta ablikeeshinadan isagoo ugu baaqay bulshada inay ka digtoonaadaan runtii waa nasiib daro in maalin walba aad lacagtiinna dab ku qabataan waxba ma dhaanto lacag dab lagu shiday oo dee lagu qabtay tanaa samaynaysaa waxaa weeyaan diiniyan waa xaaraan mantaqa saliimkiina wuu diidaya boqol dollar baad dhiganaysaa maalin walba saddex dollar baa lagu siinaya halkay faa'iidadu ka soo baxaysa horta horta waa inuu qofku isweydiiyaa halka waxani faa'iidada ay ka keenayaan ama wixii uu cilmi dhaamay uu weydiiyaa runtii waa nasiib darro haddadan bay burco ka socotaa laakiin tallaabo cad baan maanta qaaday haddadan bay ka socotaa niman la dawooyin baa la iibinayaa qof walooba laba bahalood keen laba dumara u yeen alaab bilaash lagu bixinayo wax bilaashi dunidan ma jiraan waxa weeyaan haddii tuugtu tuugadu ma aha jeebkaaga uu gacanta geliyo keliya ama gurigaagu kuugu soo dhaco si walbau kuugu soo dhici karaa waa kaa akoonnadiinnii idinkoon cidba u garanaynina aad lacagta ugu diraysaan marka haddaan qofka bini aadamkii horta waa in way haddii wax kale idin ilaalin waayo in diintu a idin ilaalin waxan waa xaaraan lacag lacag soo saartaa oo ribaa ilaahay baa xaaraantimeeyey kulligii waa wadaa xijaabantiina diin baa laynagu dhalo dad islaama baynu nee sidee bay u xalaalowdaa boqol dollar ii dhiib oo saddex boqol oo dollar baan ku siinaya halkee laga dheelaa maamul baa ka jira gobolka cidla laydu kuma dhicin annagu wixii iminkana aan cayntayn karno waan cayntaynayna wixii tallaabo ee annagu aan qaadi karayno waan qaadayna laakiin application baan halkan kala soo degayaa nin aanan garanayn baan lacag u dirayaa lacag buu ii soo dirayaa xaggee laga dheelaa waa khamaar ablikeeshinadan ayaa isticmaalay hab lagu aamini karo oo ay qayb ka tahay in la soo geliyo lambarada laga isticmaalo somalilan ee lacagaha la isugu diro waxaana sidaasi lagu qaatay lacago badan taasi oo keentay in danyarta la dhacay ay cabasho aanan waxba laga qaban karin u gudbiyaan maamulkooda